madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ummadda soomaaliyeed ugu hambaliyeeyey xuska lixdan iyo shan guradii kasoo wareegatay maalintii soomaaliya xurnimada iyo midnimada heshay awgeed munaasabada ah calansaarka ah ayaa ku qabsoontay madaxtooyada iyadoo madaxweynaha uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya xuska taariikhiga ah ayaa ah mid milgo iyo xusuus gaar u leh ummadda soomaaliyeed waxa uuna muujinayaa halgankii geesinimada lahaa ee shacabka soomaaliyeed ay u soo galeen xurnimada iyo midnimada dalka